waxaan rabaa waa la hadlay odayaashiiba waxaa malaynaa cali qaansweyn inuu ahaa wuxuu ka dhawaajiye oo yidhi meeshaan hadal waxba kama taraayee dadka dagaalay ku jiraane dadka maxaa loo haayaa warkaas war garceh waaye war in laga jawaabo loo baahan yahayna waa yahay dowladdana hawshaas waa kugudi waa ku gudi jirtaa runtii laakiin annaga naftayna annagaa dowladda ka mid ah sida aad la socotaan wafdigan hadda maanta idin soo gaaray waxaa ka mid ah oo aan hilmaamay oo aan rabaa runtii inaan si fiican ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir